xoolo-dhaqatada degmada ceelberde ee gobolka bokool weliba ay sheegeen inti baahi weyn qaban in xoolashooda helaan talaal iyo daaweyn degdeg ah si looga horseeda cudurrada haliste oo ka dhigi karo xoolo maadaama lagu guda jiro xilo kuleel ah waanan helna talaal iyo daawo si xoolashooyan badbaadsadaan ceelate iyo biyo ku waraabeen xoolo deegaanka iyo weliba mararka qaar shooya in halis caafimaad oon ku kooyi karto daaweyn la-aanta iyo kuleelka jara dartisa waliba meelisay booqda iskuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha koonfur galbeed ee degmada ceelberde si uusan ogaada xaalad iyo ku sugayna xoolo-dhaqatada degmadaasiya koo ku mid ah xoolo-dhaqatada degmada ceelberde ee gobolka bakool weliba uuse sharaxaad ku biyey xaaladda caafimaad ee xoolasho iyo wajahayana usoona dalbad inti laku caabiyo helowka talaalka xoolo
askar baanahay xoolihii baan wadnaa ceelka marood ilaan joogaa degmada ceel berde xoolihii abaar baa gashay way rafaadsan yihiin cudurna waa ku dhex jiraa waxaan codsanaynaa marka daawadii iyo xanaanadii xoolaha in si deg degana loola soo gaaro baahi unbay uun tirsanhayaan baan kolley u malaynhayaae xanuun uun kaga dhacaya tiirka iyo xubnahan wey markuu caatoobo oo dhacaankiisu tago unbuu dhimanhayaa uu weydoobo oo harigii iyo lafii bes ay hadhaan isku duwaha wasaaradda xanaanada xoolaha koonfur galbeed soomaaliya ee degmada ceelberde doctor sulub cali loxos oo warbaahintan waramay iyo waliba isu sheegay intii dadka xoolo-dhaqatada ahy wajaheen xaalad adag oo dhiniga caafimaadka oo xoolasho badanka kadhigi cudurro soonanka baaqi wasaaradda xanaanada xoolaha koonfur galbeed soomaaliya in talaal iyo daaweyn biliirin oo deg deg ah degmadaasi la adeersiyaa waayahan waxaa jiray cabasho badan oo ka imaanaysay dadka xoolodhaqatada ah oo ku saabsan xanuuno haleelay xoolahoodii kuwaas oo ma garanaysaa ku saabsan dhanka nafaqa abaaraha iyo ma garanaysaa dawala-yn badan oo ay tirsanayeen sidaa daraaddeed waxaan maanta joognaa ceelka marodule waxayna bulshada ka cabanayaan cudurro badan oo ku saabsan dhanka ma garanaysaa cudurrada ku dhaca dhanka neefmareenka oo ma garanaysaa cudurrada sidii loo yaqaan sidii sababka kale iyo ma garanaysaa cudurrada ay shirinta keento waxaana ma garanaysaa jirto ilaa laga soo bilaabo kun siddeed tobankii degmada ceelberde laga fulin wax tallaala oo ku saabsan oo kartanka cudurrada ayada ah wax daweynoo qaab loo fiicana lagama qabanin sidaa daraaddeed waxaan halkan ka codsanaynaa bahwadaagta wasaaradda xanaanada xoolaha ee ka shaqeeya caafimaadka xoolaha iyo wasaaradda xanaanada xoolaha dowladda koonfur galbeed iyo midda federaalkaba in magaranaysa degmada ceelbirda bulshada ku nool xoolaqatada ay u baahin tallaalo iyo daweyn degdeg laga soo gaaro waqti hadda lagu jiro waa waqti kul oo abaara sidaa daraaddeed xoolihii ma garanaysaa nafaqadooda waa iska yartahay markuu neefku ma garanaysaa nafaqalaan ku dhacdana waxaa cudurro badan buu fududaanaya inay ku dhacaan oo difaaciisa yaranaya sidaa darteed marka waqti xaadirkan xooluhu waxay u baahan yihiin daawooyinka nafaqooyinka iyo tallaalada ka hortagga cudurrada haddana waxaa kaloo jirto meesha waa meel xuduuda xoolihiina xoogaa meelahan roobaba ka dadaayay aan badayn waa isu soo guureen cudurro badan oo magaranaysa la isku gudbinaya waa jireen oo xoolihii magaranaysa deegaanka isku gudbinayaan sidaa daraaddeedna xoolo badan badanoo sidii sanbabkoo kale sida qanjahoo kale sida magaranaysa cudurrada shirinta ay keentoo kale ayaa ka jira degmada ceebirde calaamadaha hadda aan ku arkino tallaalana ooma hayno muddo badana tallaal lagaga fulin ma garanaysaa laba kun siddeed iyo tobanka ugu dambeysay tallaal laga fulay degmada ceelbirde iyo daweyn qaab leh markii la deeray xiliyada kulaalka inta badan weliba xoolo-dhaqatada wejihaasi xaalad adag oo dhiniga caafimaadka xoolo ah welina dilaacay cudurro halis geli karo nafta xoolo xoolo-dhaqatada aya sheegaan inta muddo ka badan liisin ah wal talaal iyo hankudiirna wasaaradda xanaanada xoolaha koonfur galbeed soomaaliya taas oo sheentay intii xoolo badan hadda cudurro iyo asiibana